asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhawaada warka subaxnimo raadiyaha dalsoon qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah jenaraal abuukar warsan maxuud oo ka digay in magaalada beledweyne xoog lagu geeyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabe sad culus oo maanta ka taagan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xilli la doonayo in markaasi uu safar ku tago magaaladaasi madaxweynaha hirshabeelle wiilkii shan sana jirka ah ee maalmo ku xirnaa ceel ku yaalla waddanka marooko ee horseeda howlgallo ballaaran oo la doonayo in lagu soo samatabixiyo oo geeriyooday boqor maxamed kilixaad oo ahaa boqorka dalkaasi marooco oo jacsu diray waalidiinta dhale rayaan madaxweyne farmaajo oo kulan duceed ka tirsan waa markaasi shirmadaxeedka soddoniyo shanaad ee midowda afrika la qaatay wasaaraha dalka etoobiya iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya iyo dhigiisa dalka ruwaano oo kala sexday heshiis afagarada
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal subax wanaagsan waa subaxnimo axada taarikhdan waxay ku beegan tahay lixda bisha labaad ee februaayo sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan kusoo dhowaada waxaan ku bilaabaynaa saaxiibayaal danaal abuukar warsame xuud oo markaasi hogaaminayay kacdoonka gobolka hiiraan dadka ku nool maleeshiyaad halkaasi iskugu tagay oo si weyn uga soo horjeeda madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe oo ku sugan magaalada muqdisho oo xalay xilli dambe magaalada muqdisho shirdaad ku qabtay ayaa waxa uu ka digay in madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe magaalada beledweyne xoog lagu geeyo maadaama maanta la qorsheynayo safar in halkaas uu ka tago madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe jenaraal abuukar warsan maxuud ayaa waxa uu sheegay in aan la aqbali karin in magaaladaasi uu tago cali guudlaawe islamarkaana asigoo aan raali laga ahayn ayna diidan yihiin shacabka ku nool magaaladawaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxa uu sheegay cawaaqa xumada ama wixii markaasi dhibaato oo ka dhashana mas-uuliyadda uu qaadayo cali guudlaawe iyo ciddii markaasi ku riixaysa in halkaas uu tago hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa
warkaygu waxaan ku soo gaabinayaa shalay waxaan diidnay cali guudlaawe inuu yimaado beledweyne maantana waa diidannahay oo aan xamar joogno wax wadahadala iyo waxna dhex maray midna ma jirto see marka asoo xaqa yagii haysta uu noogu imaan karaa ma kibir baa idabdarrada noocaasoo kale ah dadka loola yimaado maahin annaga ree hiiraan daan dadku hadday isqabtaan waa wada hadli jireen waa la dhexdhexaadin jiray ee ma aha haddana qasabkii in laygu sii wado duruus baa imaan doonta laysi siinaayo halkaas aad ku waddaan howsha wax xun oo ka xun baa imaan doona anu waxaan idin leeyahay joojiya waxaa waddaan dhibaatada caawa magaalada taallo iyo ciidamada a ku soo dayseen ka saara lamagalaay ku celiya haddaad wadahadal diiddaan adinkoo mas-uuliyiin ah sidaad wadahadal ku qaadataan baan naqannaa waana laystusaa warkaygu waxaan ku soo gaabinayaa waxaa waaye annaga wixii go'aankeenna uu yahay waad aragtaan cali guudlaawe meesha haddaad tagto wixii ka dhaca adaa ka mas-uula haddeeray kula gudboon tahay howsha ka joog ka joog ka joog haddaad diiddo warkaygaas maalin dambaad dib u xasuusan doontaa xumaati iyo khaakuul ma la rabo haddii shalay rag ku soo doorteen oo meesha ku keensadeen oo ayaga ay ku soo xosheen oon annaga ku soo dooran ma qasab baad madaxweyne noogu noqonaysaa ma noogu noqon kartid ma xoog baad aga degaysaa beledweyne haddaad xoog aga degi karto isku day wixii faa'iido dhashana qaado ka lalaaban mayna taas annaga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
jenaraal abuukar warsame xuud ayuu kaasi ahaa saaxiibayaal isla saaki wararka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ka imaanaya waxay sheegay in xiisad aad u culus ay ka taagan tahay oo la doonayo in magaaladaasi uusan tegin madaxweynaha hirshabeelle cali guud laabi xuseen oo maanta la qorsheynayo in safar halkaas uu ku tago siga wararka ay tilmaamayaan kacdoonka gobolkiilan shacabka ahaan ayaana si weyn arrintaas u didan oo xalay banaanbaxyo waaweyn ee arrintaas lagu soo horjeedaan ay ka sameynayeen ciidamada gorgor iyo kuwa harmcad ee dhowaan halkaasi la geeyay ayaa la sheegay in ay banaanka ama banaanka loo soo saaray kol hore waxa ay ku jireen xerada lamagalay haddana waxaa lasoo warinayaa in magaalada lagu soo daadiyay ayna xaqiijinayeen ammaanka magaalada si weyn ay iskugu fideen xaafadaha magaalada baladweynaha xarunta gobolka hiiraan wixii kusoo kordha oo warar intaas ku saabsanna wararkeena kale ee soo aadan idin kugu soo gudi doonaa wiilkii shan sano jirka ahaa ee maalmahan baa ku xayirnaa ceel ku yaalla waddanka morocco ee horseeday howlgal ballaaran oo la doonayay in lagu soo badbaadiyo ayaa geeriyooday dhinaca kanleh boqor maxamedka lixaad oo ah boqorka dalkaasi morocco ayaa u tacsiiyey waalidiinta dhalay wiilka ah oo lagu magacaabo rayaan wiilkii shan jirka ah ee u dhashay waddanka morocco ee muddada shanta maalmood ahayd ku xayrnaha ceelka ayaa geeriyooday bayaan ka soo baxay boqortooyada dalka morocco ayaa lagu shaaciyey geerida wiilka ah wax yar un kadib markii laga soo saaray ceelka kadib dadaal muddo dheer qaatay oo la doonayay in lagu soo tamatabixiyo boqor maxamedka lixaad oo ah boqorka dalkaasi morocco ayaa u tacsiiyey waalidiinta dhalay rayaan iskudayigii lagu doonaya in wiilkaas godka looga soo saaro ayaa waxa uu soo jiitay indhaha dadka dalkaas iyadoona ah boqolaal qof oo ay iskugu soo urureen ceelka halka kumanaan kun oo kalena ay dhacdada ay kala socdeen dhanka online-ka ah wiilka ayaa waxa uu ku dhacay ceel hoos u qodan soddon iyo laba mitir oo waxa uu kaga dhacay dulaal yar oo biyaha laga soo saari jiray howlwadeenada gurmadka deg deg ah ayaa muddadaasiba ku mashquulsanaa sidii wiilkaas nolol ugu soo bixin lahaayeen hase yeeshee waxaa dadaaladii ay wadeen curyaamiyey cabsi laga qabay in dhulka uu go-o muuqaalkii khamiistii lagu soo duway kaamiro hoose oo loogu dhaadhiciyey ceelka ayaa muujisay wiilka oo nool dareenkiisuna uu joogo hase yeeshee wixii markaas ka dambeeyeyna ma jirin xog kale oo dheeraad ah oo ku saabsan xaaladiisa caafimaad waxaa aada loogu walwalsanaa sida uu ku helayo neefta oksijiinta ilaa intaa laga soo samatabiixinayo saacadihii lasoo dhaafay waxaa laga dhowr sugayay kooxda badbaadinta oo godka galay islamarkaana wiilka u soo saaray dibadda qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ayaana godka la galay kooxda badbaadada sida ay ula tacaalayeen haddii uu halis caafimaad uu ku sugan yahay waxaa lasoo tabiyey in wiilka yar uusan wax cunin waxna cabin muddo shan maalmood ah sidoo kalena khubrada caafimaadka ayaa ka walwalsan in maadaama ceelka uu ku dhacay uu aada u dheeryahay ayna dhaawacayay soo gaareen heerkulka godka ayaa gaaray heer aada u sareeya oo noqon karaa afartan digrii ilaa iyo konton digrii taas oo dhibaato weyn ku noqonaysa qofka godka ku jira ceelka ayaana u samaysan god aada u dhuuban oo qof caada uusan geli karin wuxuuna ka duwan yahay qaababka loo qodo ceelasha soomaalida dhulka oo buurliyah ayaana adkeeyey shaqada gurmudka wiilkan oo lagu magacaabo rayaan ayaana markii kooxaha gurmadka ay soo badbaadeen kadib intaan lala cararin goobaha caafimaadka sida ay boqortooyo dalkaas barooga xaqiijisay geeriyooday soomaalida ayaana si weyn ugu falcelisay ayadoona siyaabooyin kala duwan ay tacsi ay ugu direen qoyska ah iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ku sugan yahay magaalada cabdisababaha ee dalka etoobiya waxa uuna ka qayb galayaa meertada ama shir madaxeedka soddoni shanaad ee midooda africa waxa uuna kulamo duciidin la qaadanayaa mas-uuliyiintii shirkaasi kasoo qayb gashay waxaa markaasi la sheegay in uu kulan duceed ka tirsan shir madaxeedka soddoni shanaad ee midooda africa la qaatay wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed iyagoona markaasi ka hadlay xoojinta xiriirka labageysoodka iyo horumarinta iskaashiga labadaha dowladood ee dhinacyada amniga ganacsiga dhaqaalaha diris wanaagga iyo horumarka iyo xaaladda guud ee gobolka geeska afrika markaana haddii aanu adna saaxiibayaal wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya iyo dhigiisa dalka ruwanda ayaa kala sixday heshiis is-afgarad ah waryaheena cabdinaasir alcadaala ayaa ka warmay
wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdisiciido muuse cali ayaa dhigiisa dalka ruwanda fisanta buruto waxa uu la siixday heshiis is-afagarada ah oo labada dhinaca u soconayay waa kaasi oo ay kala siixdeen inta uu socday shirweynaha midooda afrika ee ka dhacaya magaalada adis ababa ee xarunta dalka etoobiya heshiiskan is-afgaradka ah ayaa ku saabsan horumarinta iskaashiga labada dowladood iyo sidoo kale xoojinta xiriirka labadgeesoodka ah ee dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha ganacsiga sayniska iyo sidoo kale farsamada iyo iskaashiga dhaqanka saxiixa saxiixa heshiiskan is-afgaradka ah ee cusub ayaa saldhiga u noqon doonaa xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya soomaaliya iyo ruwanda kaasi oo ku qatamo waxwada qabsi iyo sidoo kale danaha labada shacab ee dowladaha soomaaliya iyo ruwanda
cadaalaha weli waxaad degeysanaysaan warkaa subaxnimo dalsan muqdisho soomaaliya oo idinkaga imaanayaa tiro caruur ah ayaa dhimashadii dhaawaca kasoo gaartay hidab qabsaday guri ay ku jireen allah u naxariistay laba caruur ayaa ku dhintay halka laba kalena ay ku dhaawacmeen dab ka kacay guri jiingada oo ku yaala agaarka garoonka markaasi boorama ee degmada sheekh cusmaan lagu magacaabo ciidanka dabdamiska boorama oo goobta aas gaaray islamarkaana gurmud u fidinayay qoyska ayaa dabka ka xakameeyeen gurigii iyadoona ah intaa kadib la sameeyey samata bixinta iyo in meydka laga soo saaro guriga labada caruur ee dadka ku dhintay ayaa kala ahaa deeqsan sheekh muuse maxamed oo saddex sano jir ah iyo aragsan sheekh muuse maxamed oo sagaal bilood jirtay halka labada dhaawacna ay kaliyihiin maxamed sheekh muuse oo shan sano jir ah iyo qaali sheekh muuse oo siddeed sano jir ahaa ciidanka oo la wareegay guriga ayaa bilaabay baarista waxa uu dabka ka dhashay waxaana dhaawacii iyo dhimashadiiba la gaarsiiyey isbitaalada magaaladaasi waxaana wararka qaar ay sheegayaan in carruurta guriga kor loogu xiray oo loogu tegay ciidanaa ciidamada ay arrintaasi ay ka digeen in carruurta guryahooda keligood markaa loogu tago taas oo khatartan oo kale markaa ay dhici karto guud ahaana warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiha dalsan ee magaalada muqdisho akhyaarta nageysaha waa naga intaa cidduu sheegay waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalson com
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel